kulankan uu shir gudoomiye ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa dib oogis loogu sameynaya guusha laga gaaro xaqiijinta ammaanka caasimada muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaasha ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in guul weyn laga gaaro xaqiijinta ammaanka caasimada isagoo xuseyn ay doonayaan muqdisho inay noqoto mid ka mid a caasimadaha ugu amniga badan afrika hadafkeennu waa in caasimadani ay ku soo noqoto say waaye ahaan jirtay hadday noqoto dhinaca amniga ayadii ahayd caasimadda ugu amniga badan afrika haddii ay tahay dhinaca nadaafadda iyo hayjiinka oo ahayd caasimadii ugu nadaafadda badnayd ugu nadiifsanayd afrika muddo dheerad oo xaafado ka mid ah ama degmooyin ka mid ah magaalada caasimadda ay dhibaatadu ay la soo rafanayeen ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii ramadaan gudaheeda ah ee arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaalay oo isugu jiray ka imaanayay dembiilayaal ay ugu horeeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaalweero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii daraagga iyo khamriga iyo calaqa ee ka ganacsanayey iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyayaasha kala duwan magaaladan ee dhinacooda kaga shidayay dabka ee dhibaatada ku hayay dadka ee muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye qeybo badan baan soo goynay laakiin haddana yoolkeennu ma dhowa
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo la hadlaya taliyaasha ciidamada qalabka sidee kulanka soo xaadiray duqa muqdisho ee qaar ka mida golaha wasiirada shirka joogay ayaa hoosta ka xariiqa ahmiyadda ay leedahay sii dardargelinta xaqiijinta ammaanka caasimada
marka mar walba inaan dardargelinno oo leebalka ugu sarreeya ee dowladda in mar walba ay ay noqoto caasimadda iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirno waa laga maarmaan sidii aad ugu talagasheen hay-adaha amnigu ugu talagaleen qorshe ay soo jeediyeen magaalada say u kala zooneeyeen zoniskii ayaan rabnaa in zone one zone two zone three sidii qorshahaas inuu fulaan rabnaa oo islo qorshihii aan dhammaantiis inaan fulino si tartiiba aanu aan siday ugu talagaleen inaan u fulino
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ugu dambeyn dul istaagay guusha laga gaaro xakameynta hubka isagoo sheegayn meesha ka saartay isku dhaca ciidamada sida joogtada muqdisho kaga dhici jiray dilka loo geysan jira dhallinyarada ku shaqaysata moota bajaajta iyo caqabado kaloo lagala kulmayo hubka waaweyne lagu wata muqdisho wuxuuna mar kale faray in la xaqiijiyo xakameynta hubka oo aan laga jiifan
waxay ahayd arrintii xakameynta hubka oo qeyb weyn ka qaadatay qeyb libaax in magaaladu ay degto in la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalkii in la waayo xabaddii layska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo ayadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka kaasna in la adkeeyo way asagana waxaan faraynaa hay-adaha amniga inayn ogolaanin marna in lagu xadgudbo qaraarkaas oo lasii adkeeyo waxaa jira waan soo taabanay waana aragnay waana dadhaminay guulaha wanaagsan uu leeyahay waan aragnay arrinta muhiimka oo kale ayadan runtii oo aad ogtihiin inaan tallaabada ka qaadnay waxay ahayd waa arrintii nidaaminta gaadiidka bajaajka runtii waan uga mahad celinaynaa kaalinta weyn ee ay ka ciyaareen gobolka banaadir oo in la kala sunto oo la kala jiheeyo oo la kala fududeeyo ayadana guul deg dega ayaa runtii meeshaas laga gaaray waan waayahan waxaan ka raysannay shacabkeenuna ka raysteen wiil bajaaj wadaan la dilay intaa kubaa la dhaawacay waa laga raystay marka taasina waa qeyb weyn oo guul ah ayay ayay ahayd dowladdu sideedaba shaqadeedu waxaa weeye nolosha shacabka inay nidaamiso
xaqiijinta ammaanka caasimada muqdisho xilligan waxaa sakaashada ciidamada booliiska nabad sugidda iyo ciidan ka tirsan xoogga dalka oo dhowaan lagu soo biiriyey ammaanka caasimada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho